asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waxaana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo dhinacyada farada badan waxay naga tusaalaysa innaga oo hadba dhinac ka eegayna ama ka fiirinayna ama ka milicsanayna ama ka daymoonayna ama ka dayna waana xubinteenna murtida maanta oo laga yaabo inay wax maanta taagan tilmaan kaa siiso ama wax maaragtay laga soo tegey oo aadan adigu aqoon fiican u lahayn ay ogaal kaa siiso ama maaragtay ay kaa irdhegeliso wax caadi kuu ahaa ay inta irdhe kaa geliso ay ku dhahdo waxani kuguma habboona kumana aadano inaad adigu ku dhaqanto ee iska ogow taasoo waxgal kuwa waxa haddii wax lagaaga digo oo lagu dhaho waxani kuguma habboona adiga ama sidaa inaad yeeshaay ma wanaagsano ee haddii ilaahay idmahayo dee waxaad garanaysaa asxaan baa laguu sameeyey xubinta murtida maantuna ee haddii buugaag ay qori lahaayeen odayaasheennii hore oo nin walba halkii mahmaaha uu qoro inta la sharaxo la tilmaamo la koobo la qoro la waxayn lahaa ee kuwa ugu yarba waxay noqon lahayn shan iyo toban bug yaa lagu qiixi lahaa waa mahmaayaa ugu yar ee ugu macnaha yar ama ugu maaragtay dhadhankaa yaasan ayaa ugu qirayaraan lahaa iyaguna shan iyo toban bog iyo shan iyo toban baal in ka badan ayay erayo ku qorma ka soo dhexbixi lahaayeen oo tilmaamo laakiin iyaga oo aan qorin ayay dhaheen afka ayay ka dhaheen mar hadday dhaheenna way noo waareen oo intay waariyeen ayayna soo gaadhsiiyeen waana tanoo innaga jeebkeenna ku jirta ee aynu maalin walba xubintii murtida leenahay innaga oo isla adeegsanayna aynu halkan isku dhaafsanno xubnahaad arkaysa ee noocaasa dee sidii buuggii ayaa loo qorayoo iyagaa buugga inoo qoran ah maanta oo sidii buugaag hore oo odayaasheenna inoo qoreen ayaynu kolba mid daalacanaynaa yaynu kula fududaan keenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka iibi ragga iyo noocyadiisa ragga iyo noocyadiisa waxaa jira ragga noocyo fara badan oo la qiyaaso waxaa weeye ninku haddii uu macallin ku raago oo uu labaatan sano shan iyo toban sano soddon sano hadduu ninku macallin ahaado ee ragga isma fahmaan sababtayna ragga isku fahmin waxaa weeye cid walba aamus inuu dhuhuu rabaa ama cid walba inuu ereygeeda saxo ayuu doonayaa middaa iyada ah iskuma fahmi karaan ragga rag badan bee marka yay macallimiinta isjiidheen sababtay isku fahmilaayihiin waxaa weeye macallinku waxbuu suxi jiray ardadu tarabiyeyn jiray wuu barbaarin jiray noocii buu rabaa marka nin weyn ama odayaal buu damci inuu sidii ula dhaqmo oo ishardinhayaan marka isma fahmayaan ee sheekadan marka waxay ku leedahay waxaa la yidhi nin madiyah iyo macallin baa rag oogu caqli ama ugu maangaabsan waxaa weeye waxaa la yidhi nin madi ah iyo macallin baa rag oogu maangaabsan marka lagu leeyahy raggay ugu maangaabsan yihin way ugu aqoongaaban yihin laguma dhihinoo aqoonta lagama hadlin aqoonta iyo maanku waa kala laba dad fara badana waxaa jira aqoon-yahana ah oo kuwa aan weligood qalin iyo buug qaadan ama waxba qorin waxna akhrinini ay ka caqli badan yihiin ayaa jira waa maanka laga hadlayaa iyo damace lagama hadlaayo haddii ilahay kuu same ogol yahay dhanka aqoonta aqoonta nin walba intii ilaahay siiyey waa uu wataa si ay u anfacda iyo si uu u raaca iyo si uu maaragtay uu sideedii ugu qaataba laakiin maan waxaa la ysku dhaafay waa maanka nin caqli badan oo aqoon badan badana haddii la helo dee waa nin wanaagsan laakiin haddii nin caqli yar oo aqoon badan la helo dee wuxuu yaqaanay unbuu ku barya caqligiisa waxba kuma soo kordhinayo laakiin wuxuu yaqaanay unbuu kuu sheegi tan maxay leedahay marka waxaa la yidhi nin madi ah iyo macallin baa rag ugu maangaabsan bay mahmaahdan murtida maantu ina leedahay waana xubin cajiiba mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi aqliyaridu waa in kugu taalla aqliyaridu waa in kugu taalla iintu waxaa weeye waa meel ceebah oo aad leedahay ama boog ama waxaan laga biskoonaynin oo adiga weligaa kula socda waana arrin dhibaatadeeda maxaa la yidhi marka aqliyaridu waa in kugu taalla ayay ina leedahay xubinteennan burtida maanta